marka labada madaxweyne ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha dowladda suudaan cumar xasan axmed albashiir waxau ka dhacay madaxtooyada dalkan suudaan waxaana goobjoog ku ahaa wafdi wasiira oo la socda ilaa shan wasiira iyo ilaa lix ama shan xildhibaano iyo xubno kale oo la taliyaal iyo la ku jira dhankooda kale suudaanna sidaas oo kale wax mas-uuliyiinka matalaya qeybaha oo wasiir walba ama mas-uul walba qoseyso uu ka jogeyn marka intaanan kulanka uu labada madaxweyne bilaaban waxaa jira kulamo si hoosaada oo si gaargaar u bilawday labada dhan labada mas-uuliyiinta labada dowladood ayaa marka hore isla falanqeeyey waxyaabaha xiriirka kulamo gaargaara oo ay mas-uuliyiinta labada dal ay yeelanayeen sida haddii ahla wasiirka arrimaha dibadda usaya igiisa oo wasaaradda arrimaha dibadda la kulmay ama wasiir dowlaha arrimaha dibadda wasiirka tacliinta oo isagana wasiirka tacliinta la kulmay wafkay kamid ahay wasiir walba wuxuu la kulmaya dhigiisa inta badan waxaa laga wada hadlay labada markii isu yimna kulan weyn oo isugu yimid waxaa laga wada hadlaya sidii labada dowladood ay arrimo badan isaga kaasha lahayeen oo kuseeya labada dhan waxay labada madaxweyne isla dhanteen in muhiimo tahay in iskaashi dhow la sameeyo oo weliba la sameeyo mid ka duwan kuwii hore ficilna laga dhigo gudbina loo saaro heer wasiira kaasoo ka shaqeeya xiriirka labada dhan